magaalada adis ababa ee caasimadda etoobiya waxaa habeen hore ka dhacay iskuday dil oo la doonayay in nolosha lagu dhaafiyo mid ka mid ah gacanyarayaasha cabdi iley oo ah hogaamiyihii hore ee maamulka ay xabashidu ka dhisteen dhulka soomaali galbeed nuuradiin canab iyo xubno kale oo ka mid ah shakhsiyaadka sida aadka ah ugu dhow cabdi iley ayaa lagu rasaaseeyey guri ay kaga sugnaayeen magaalada adis ababa ee caasimadda etoobiya mid ka mid ah ilaalada mustafa cagjar oo ah hogaamiyaha maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa la sheegay inuu ka dambeeyey weerarkan waana askari etoobiyaan ah oo ka soo jeeda qowmiyadda maxarada geesta kale kooxo hubaysan ayaa deegaan ka tirsan gobolka jarar oo ka mid ah dhulka ay gumaysato dowladda xabashida etoobiya ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka mustafa cagjar goobjoogayaal ayaa sheegay in toogasho lagu dilay axmed cabdulaahi geedi oo ahaa madaxii hoggaanka nabadgelyada degmada yucaale ilaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin sababta ka dambaysa dilkiisa